قد صان عفتها القمار بين السفور وبينك حجب الفخار حجب الفخار يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار xafsa bintu siriin waa taabiciyad aad loo yaqaan oo isku darsatay cilmi fiqi xalaal miiridnimo iyo warinta xadiidka waxay ka mid tahay ruwaadda ay xadiidta ka wariyaan bukhaari muslim iyo muxadisiin kale waa da-da ka weyn taabiciga caanka ee moxamed ibnu siriin waxay leedahay walaalo kale aan moxamed ahayn waxaana ka mid ah anas yaxya iyo kuwo kale asal ahaan waxay ku soo jeedaa magaalada basra ee ku taala dalka ciraaq waxayna dhalatay ka hor sanadkii soddon iyo labaadii hijiriga waxayna ka dhalatay qoys diineed oo asal ahaan nasaaro ahaa aabbaheed siriin isagoo addoon nasraani ah ayaa waxaa lagu soo qafaashay halka loo yaqaan caynu timri oo ka tirsan ciraaq markii ay saxaabadu furanayeen dhulka faris waxaana gacanta ku soo dhigay saxaabiga anas ibnu maalik kadib waa islaamay wuxuuna allah ku galladaystay carruurtan culimmada ah haddii aan dib uga laabano xafsa bintu siriin iyo sheekadeeda waxay wax ka werisaa anas ibnu maalik abu caaliya walaalkeeda moxamed ibnu siriin qataada ayuub ibnu cawn iyo hishaam ibnu xasaan taabiciyadda xafsa bintu siriin waxay ku tilmaaneed xishoodka taabiciga caasim al axwal ayaa wuxuu yidhi waxaan u geli jiray xafsa bintu siriin oo si wanaagsan u xijaaban markaas ayaan ku dhahnay ilaahay ha kuu naxariistay allah wuxuu yidhi والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة markaas ayay nagu dhahaysay arrinkaas maxaa ka dambeeya oo ay ula jeedo sii akhri aayadda وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم markaas ayay dhahaysay taasi waa midda jalbaabka sugtay aayaddan waxay ka hadlaysaa haweenka da-da ee aan guurka rajada ka lahayn sidaasi darteed taabiciyaddan waxay ku dhaqantay khayrka lagu sheegay qaybta dambe ee aayadda mana aysan qaadan ruqsadda ku jirta aayadda qaybta hore ee uu taabicigu u soo bandhigay sidaasi darteed xishoodku ma ahan mid ku kooban dumarka oo keliya balse waa inuu dhaqan u noqdaa ragga iyo dumarka intaba
من كان مثلك لا يعاب حياؤها وهل الشموس تعاب في وضح النهار xadiid ku qoran yahay bukhaariga oo laga wariyey abi saciid alkhudri allah ka raali noqdee wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuu ka xishood badnaa gabadha aan gurigeeda ka soo bixin ee loo yaqaano maqabiyadda xishoodka iyo iimaanku waa labo mar weliba isku xidhan oo aan kala maarmin haddii iimaankaagu kordho xishoodkaagana wuu kordhayaa haddii uu hoos u dhac ku yimaadana xishoodkaaga wuu isdhimayaa sida uu sheegayo xadiid saxiixa oo laga wariyey nebiga sala allahu calayhi wasalam xabsa bintu siriin waxay ahayd gabar qalbigeeda ka ilaalisa wax dhibaya ee keenaya inuu dhinto waxayna aada uga dadaali jirtay cibaadada waxaa intaasi u dheera oo ay ku tilmaaneed dhowr arrin kow qur-aan akhrin joogto ah xabsa bintu siriin iyadoo labiyo toban jir ah ayay bilowday akhrinta qur-aanka kariimka waxayna dhimatay iyadoo sagaashan jir ah muddadaasi waxay mar waliba akhrin jirtay kalaamka allah walaalkeeda ibnu siriin waxaa dhaqan u lahaa haddii dadku iyagoo qur-aanka akhrinaya ay ka shakiyaan saxnimada sida ay u akhrinayaan qur-aanka islamarkaana ay weydiiyaan wuxuu ku dhihi jiray u taga oo weydiiya xabsa sida ay u akhrinayso labo tadabburka qur-aanka xabsa bintu siriin waxaa allah u hibeeyey wiil baariya oo lagu magacaabi jiray alhudayl ibnu cabdiraxmaan wuxuuna ka mid yahay dadka hooyadiisa ka weriyey xadiidta iyadoo nool ayuuna geeriyooday xabsa waxaa saameyn ku yeeshay nafteeda waayitaanka wiilkeeda balse wuxuu allah ku arsaaqay sabar inkastoo ay mar weliba la nooleen saameynta ay geeridiisu ku reebtay qalbigeeda iyadoo sidaasi ku sugan ayaa waxaa sheegtay in haween haweenada ka mid ah iyadoo akhrinaysa suuradda annaxli ay ku timid aayaddan ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون waxay sheegtay inay akhrisay haddana ay ku celisay kadibna uu allah ka qaaday xanuunkii ay qalbiga ka dareemaysay saddex in la joogteeyo cibaadada gurigana lagu sugnaado xafsa bintu siriin waxay halkay ugu dukato gurigeeda ku nageed muddo soddon sano ah kama bixi jirin ilaa inay dan u kacayso mooye halkaasi ayayna shanta salaadood ee waajibka ah ku dukan jirtay afar geerida iyo xasuusteeda taabiciga hishaam ibnu xasaan wuxuu leeyahay xafsa bintu siriin waxay lahayd karfan u diyaarsan waxayna xidhan jirtay wakhtiyo cibaado ay ka mid tahay tobanka dambe ee ramadaan allah u naxariisto xafsa bintu siriin waxay ka mid ahayd taabiciinta kuwa uga fadliga badan waxaana salaan ugu imaan jiray soona booqan jiray culimo waaweyn oo ay ka mid yihiin saxaabiga anas binu maalik iyo taabiciga abulcaaliya alriyaaxi يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار